barnaamijka dhallinyarada maanta halkani waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo hirarka fiimiyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa arbaca bisha meyna waa toddobiyo toban sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkala socodsiinaya anigoo xuseen barre iyo falastiin axmed iimaan
qodobadaanu idinkugu hayno idaacadda ah ama barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mida koox dhallinyara oo xirfadlayaala oo xagga sawir gacmeedka magaalada muqdisho caan ka noqday kadib markii sawirada ay sameeyaan aad ay u soo bateen
qof walba waa noo yeeray jiray hooshaas noola qabtaa rabnaa marka waa xulanay jirnay fikradaan isku darsani jirnay marka xulashada iyo dooqa meesha uu ku soo baxayo waxyaaba saase hadduu qofka dukaan leeyahay hadduu meel xarun ganacsi uu leeyahay hadduu wuxuunuu leeyahay wajhadiisa hore inaan u qurxino marka qofka waxaan fiirinaa hadalkuuna dhahayo iyo siduu uu xiiseynayo farshaxanka sidoo kale waxaad maqli doontaan dhallinyaro ganacsato ah oo ka qayb galay carwo ganacsi oo lagu soo bandhigay dalka china oo ka warramay waaye aragnimada ay ka soo heleen ganacsatadii kale ee dunida isaga timid waa carwo jirtay ilaa boqol iyo labaatan sano waana waxaa la yidhahdaa carwada ugu weyn bariga aasiya gaar ahaan jeyno oo keliya maaha waxaan aanu ka qayb galay bangaladesh magaalada dhaka lix bilood ka hor sanad ka horna waxaan ka qayb galay magaalada dubai carwo kale tanna waxay tii saddexaad ee aan aasiyada uun kaga qaybgalo jeynaha heesaha aannu idiin haynana waxaa ka mid a
sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale oo aad u xiiso badan marka horeyse waxaad ku soo dhowaataan warkii caalamka kadib markii shaaca laga qaaday qoraal uu qoray madaxii hore f b i da james comi kaasi oo uu ku sheegay in madaxweyne trump uu ka codsaday inuu faraha ka qaado dembi baadhista ku socota la taliyihii amniga qaranka ee xilka laga qaaday michael flan ayaa guddi ka tirsan koongareska maraykanku waxay codsadeen in qoraalka james comi oo faahfaahsan loo soo gudbiyo golaha guddidan oo ay u badan yihiin xubnaha xisbiga talada haya ee jamhuuriga ayaa qoraal u gudbiyey madaxa kumeelgaarka ee f b i da in muddo toddobaad gudihiisa loo soo gudbiyo qoraalka komi uu qoray kadib markii uu aqalka cad kula kulmay master trump wargeyska the new york times ayaa xalay warkan cusub shaaca ka qaaday iyaga oo sheegay in kulanka uu dhex maray trump iyo komi maalin kadib markii uu isxasilay generaal flan koox hubaysan oo uu ku jiro qof isa soo miidaamiye ayaa gudaha u galay xarun warbaahineed oo ay dowladda afghanistan leedahay kuna taalla bariga dalkaasi weerarkan ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan laba qof waxaana ku dhaawacmay labaatan qof oo kale saraakiisha ammaanka ee afghanistan ayaa sheegay in ciidamada dowladda ay ku guulaysteen inay goobtaasi ka saaraan dableydii qabsatay weerarkan ayaa waxa uu ka dhacay magaalada lagu magacaabo jalaalabaad kooxda daalibaan ayaa beenisay inay iyagu weerarkaasi qaadeen
halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a waana barnaamijkii dhallinyarada maanta jidadka magaalada muqdisho meheradaha ganacsiga iyo dhagxaanta waaweyn ee xarumaha dowladda la hordhigo dhammaantood waxaa baryahan dambe lagu arkaa sawir gacmeedyo muuqaalo kala duwan leh oo lagu xadhay kuwaasi oo kor u qaaday bilicda caasimadda waxaana sawiradaasi gacantooda kuna shqadaya dhallinyaro xirfadlayaal ah oo isugu tegay lana baxay magaca caaqil arts wariyaha v o eda cabdulqaadir maxamed cabdulle ayaa warbixintan nooga soo diray muqdisho caqiil artis waa magac ay ku midoobeen koox dhallinyaro ah oo ku shaqaysa farshaxanka waxay buufiyaan oo midabo wanaagsana u sameeyeen dharka derbiyada iyo goob walba oo muuqaal wanaagsan loo doonayo da dhallinyarada ayaa soo bandhiga farshaxan cusub oo ah mid dadka muqdisho maalmihii dambe soo jiitay salmaan cusmaan wuxuu ka mid yahay dhallinyarada farshaxanka ku shaqaysta wuxuuna iga warrama siday ku bilaabeen xirfadan waxaan ka shaqeynaa farshaxanka ama artiska soomaalida sida u yaqaanba farshaxanka dad badan way jecel yihiin dad badan si kale u arkaan dad badan micnihii dadna way jecel yihiin dadna waxay kuleeyihin farsaxanka farshaxanka waa laga tegay baxalkan bacdaa soo baxay iyo waxyaaba saas eh marka hadda maalmahan waxaa soo badanaya dadkana taageerayo dhahayo farshaxankiina cajaa'ib waaye farshaxankiina quality uu leeyahay farshaxankiina magaalada waa laga dareemay qurux waaye maxaa sawirtaan marka waxaan sabirnaa farshaxankeena dhowr nooc oo la tacaamulaa wuxuu la tacaamulaa qurxinta derbiyada sida farshaxanka xayeysiinta sida ubaxyada meelaha lagu habeynayo boorarka oo marka munaasabadaha ciidaha iyo waxyaabahaas sito boorarkaas waan habeynaa fanaanadaha tiishartiyada haddii ahaan lahaayeen kuwa ciyaartooyda biloniga ay ku ciyaaraan waxyaabahaasoo dhan waan habeynaa maasha allah magaalada maalmahan dambe maalmahan dambe arska soomaalida ebel baa hidi iyo dhaqan u ahaa haddana si fiican si fiicanay noogu socotaa maasha allah salmaan ayaa u sheegay v o a in mar walbay kadhex guuxaysa inay soo bandhigaan wax wanaagsan oo dadka soo jiita wallaahi aniga marka horeba quruxda gudaheyna ku jirtay qof walba waa noo yeeri jiray hooshaas noola qabtaa rabnaa waa noola qabani jiray fikirkeena macnahee waxaan ii qurxi marka lagu dhaado xulashada anagaa lahaani jirnay micnaa qaabkan u qurxinayno xulashada anagaan lahayn marka waa xulanay jirnay fikradaan isku darsani jirnay marka xulashada iyo dooqa meesha uu kusoo baxayo waxyaaba saase shaqadeenna anaga waxaan u shaqeynaa shacibkaan u shaqeynaa hadduu qofka dukaan leeyahay hadduu meel xarun ganacsi u leeyahay hadduu wax noo leeyahay wajhadiisa hore inaan u qurxino marka qofka waxaan fiirinaa hadalkuuna dhahayo iyo sida uu u xiiseynayo farshaxanka mid ka mid a dhallinyarada ka shaqeeya farshaxanka ayaa ii sheegay in hadda fiyoore iyo sawiro kale ay ku sameeyaan meelaha markii hore u muuqda inay yihiin dhufaysyo ciidan sida hoteeladii maqaaxyada dadkuna hadday qabaan dareen ka duwan kii hore cabsida dadku way bedeli kartaa haddii aan isdhaho oo marka hore meesha dhufaysi ahayd dhufayskii qofkii marka hore meeshaa maqaayada ahayd qofkaa maqaayad meeshaan magalinaya xero ciidan uu galaya dhufays haddii la eegana waa meel xero ciidan ah yaa qofka markuu maqaayadda saa albaabka u galaya wuxuu mar wuxuu galay xero ciidan uu dhexgalay hadda qofka markuu galaya wuxuu isleeyahay maqaayad caadiya galleys oo isleeyahay hadeer kooxdan oo dhammaantood ah dhallinyaro ayaa ii sheegay inay sii wadi doonaan muujinta muuqaalada wanaagsan oo ay ku soo bandhigaan muqdisho waxayna ugu yeereen dadku hadday siiyaan fursado ay ku fikiraan in tan iyo mid ka wanaagsanba ay soo bandhigi doonaan goobteeda ganacsi ii qurxi qof wuxuu ku leeyahay shay hebel igu sabir qof wuxuu ku leeyahay cunooyinaan gadaa cunooyinka igu sabir qof wuxuu ku leeyahay kanaan gadaa kaas igu sabir laakiin qofka hadduu ku dhaho kabaran oo garashada kusii saxaa weji haddaan horaa iga foolxune ii qurxi hadduu ku dhaho xulashada waa inay adig kaa timaan wallaahi wixii hore aan qabani jirnay la mid aheyd taasna si gaaray dadka usoo jeedatay qolooyinka dad qof iska caadiya dad caadiya noo imaadeen waxay dheheen meeshaan qurxinaan u rabnaa waxyaaba saas oo kale qofka markuu noo yimaado xulashada ama waraqaduu noo keensadaa saxaabo meeshaan inoo qurxi meeshaas waa meel babliga ayaa idinka caawiya wallaahi aniga cid naga caabisa ma dhihi karno dadaa noo imaadeen way nala heshiiyeen waxay dheheen meeshaan in la qurxiyaa loo u baahan nahay kadib sidii aan u qurxinay maxaad ka samayseen dadku shara wallaahi waxyaabaha aan ka sameyna wuxuu ka mid ahaa ubaxyo in meelo lagu sawiro waxaa kaloo ka mid ahaa qoraallo oo adi dalkaaga jeclow soomaaliya diintaada jeclow cabdulqaadir okey v o a muqdisho
dalka shiinaha ayaa dhowaan lagu soo bandhigay carwo ballaaran oo dhammaanba qalabka kala duwan ee ay soo saaraan warshadaha dalka shiinaha lagu soo bandhigay dhallinyaro soomaaliya oo ganacsataha ayaa ka mid ahaa dadkii carwadaasi ka qayb galay islamarkaana u kuurgalay bandhigaasi cabdiqani axmed abraar oo saddex carwo oo kala duwan ka qayb galay ayaa uga waramaya wariyaha v o eda ee borama haashim sheekh cumar good waxyaabihii halkaasi uu kusoo arkay haashim waad mahadsantihiin iyo v o a carwadan ka qayb galnay ee jina ka dhacday magaalada guanzu waxaa la dhahdaa contom fair waa carwo jirtay ilaa boqol iyo labaatan sano waana waxaa la dhahdaa carwada ugu weyn bariga aasiya gaar ahaan jina oo keliya maaha waxaan anu ka qaybgalay bangaladesh magaalada dhaka lix bilood ka hor sanad ka horna waxaan ka qaybgalay magaalada dubay carwo kale tanna waxay tii saddexaad aan aasiyada un ka qaybgalo jina markii ugu horeysa jina noqonaysa
cabdiqanii carwada ballaaran ee lagu qabtay wadanka jina waxyaabaha lagu soo bandhigay maxaa ka mid ahaa ee aad ku aragteen carwada runtii haashimow saddex fays ayay kala qaybsanayd waa fays one fays two iyo fays three saddex weji marka wejkii koobaad anu ka qayb galay dee ma dhameyn karist ad tiraado wax walba eeg laakiin qaybaan xiiseynaya oo aan- waxaan u socdo ahaa oo warshadaha dharka sameeya ahaa iyo londariga dharka meedha mashiino dharka meedhaha oo iyo indhaindhayn kaloon sameeyoon waayo aragnimoah gaar ahaan een, waad- waxaad ka helaysay warshado waaweyn oo example somaliland aad u anfici lahaa ganacsatadooda oo waayo wax walba inagu waxaan ka haysanaa dibadda haddii biscuit la idhahdo turkiya laga keenaya haddii la idhahdo keeg dibadda laga keenay haddii xanjaxta la dibadda laga keenay laakiin mashiinada sameeya aad bay u jaban yihiin
marka waxyaabaha aad ka faa'iideeyey carwadaasi imiga lagu qabtay dalka jayna ee aad ka qayb gashay maxaa ka mid a is leedahay waad ka soo faa'iideen horta waayo aragnimadu waa wax weyn oo qaaliya sheeyadii aan u socday iyo qalabkii aan u socday oo sidoodii aan u helay iyo warshadaada iyo mashiinadii aan u socday Een, indhaindhayn xoog oo aan ku sameynayay carwada kan- kantan feerka oo aan intaan gaari kari gaaray oo aan arkay mashiinada soo saara biyaha riiga warshadaha biyaha filtarsa gareeya oo aada u jabnaa dadka kale ka soo qayb galay carwadaasi een, lagu qabtay jayne eed ku aragtay yay ahaayeen ajaanib adduunka oo dhan ka timid baan ayaad arkaysay marka qaarkood oo yurub ka yimid africa een, somaliland waa laga socday carabaha waa laga yimid marka waan qof walba meeshu u danaynay marka ayuu u mugelay warshadaha sameeya funaashada qaar baa tegay warshada marka all warshado dhan baa lagu soo bandhigay waxaa kaloo xataa lagu soo bandhigay een, riyagan soo saara een, shidaalada warshadahan shidaalka soo saara oo kale aduma luqadda jayniiska taqaanid kula macaamilaysay seed isku afgaranayseen dadkaa jaynaha eed wax kala iibsanayseen ee aad la kulantay Een, luqadda een, englishka ayaa mararka qaarkood kuwa garanaya aan kula hadlaynay kuwa aan garanayna dhib weyn baa naga qabsanay mararka qaarkood inkastoo system fiican oo dee translate english to chinese program aad- aad- aad isticmaali karto dadka aad maqashin karto waxaad uga jeedo ereyga ingiriiska aad ku oranayso qaarkood aan garanay laakiin badankoogu luqadda ingiriiska ayay kugula hadlayaan kuwa ganacsatadu tusaale ahaan marka taxi aad raacayso oo kale marka aad tareen raacayso oo kale marka ay tilmaam aad leedahay dadkii jiniiska ma wada garanayaan luqadan ingiriisiga marka turjumaadda brograamka leh ee aad ka isticmaalaysay laptopkaaga amase mobilkaaga kuwee ka mid ahaa ee aad isku afgaranayseen markaad een, example taxi oo kala raacaysa ama maxay ahayd ama bas oo kala aad u baahato inaad aanad chinese garanayn waxaad google translate-ka kooaad ugu qoraysaa i need taxi oo kala dabeedna waad u shidaysaa markaa 我需要出租车。
dabeedna wuxuu afgaranaya markaas ku qaadaya translate-ka google-ku aad buu noo anfacay markaan joogno china ma jirtaa khibrad aad ka soo faa'iiday intii aad waddankaasi jiina joogtay ood imiga is leedahay meheradaadoo kale ku isticmaal
Een, haa khibrad weyn baan kala soo kordhanay waxaa ka mid ah een, horta carwadayada ama comeligan gob store ayaa magaciisa la yidhahdaa wuxuu iibiyaa dharka noocyadiisa kala duwan wuxuuna ku yaallaa hargeysa iyo boorme wuxuuna kaloo xafiis ku leeya dubay marka waxyaalahan ka soo baran waxaa ka mid ah in sanadkii hal bil waxa la idhahdo stock clear la sameeyo ama alaabta ku taala aad faaruqinayso waxaanu hadda ka bilownay magaalada boorame inaanu hal shay qofka iibsada hal shay bilaash ugu darno sida example suud baad iibsatay waxaad leedahay isla suud bilaash gaba- hablahoo kale waxay iibsanayaan cabaayad waxa loo yaqaano waxay helaysaa isla cabaayadii oo kale oo free
dhallinyarada saadan oo kale ganacsiga ku jirta ee aan ka qayb gelin carwooyinkaasi lagu qabanayo ama jayna ama waddamada kale adduunka sideed ugu tilmaami kartaa faa'iidada ay leeyihiin safarada ay ku tegi karaan dalalka dibaddiisa ee ganacsigooga ay uga horumari karaan sideed ugu tilmaami kartaa eed adiguna een, is leedahay waad uga faa'iiday ha ha aad iyo aad baan dhalinta reer somaliland oo dhan ee ganacsiga ku jirta iyo ganacsatada aan aan ugu tilmaami lahaa inay ka qayb galaan marka waxaan kula tirinayaa ganacsadaas reer somaliland iyo dhallinyaraduba in ay u baxaan carwooyinka ka dhaca inta badan wadamada india china eh, imaaraadka carabta iyo bangladesh thailand oo ay khibrado xooga kala soo kulmi doonaan haashim sheekh cumar good v o a warama Een, xuseen haye ma ka heshay een, softwareka ama programka sameynaya turjumaada aad iyo aad waa hawl fududayn fiican weyn tusaale ahaan waxaa ku qoraysa laakiin shaqada la maraya fiiri waxaa ku qoraysaa english wuxuu u bedelayaa chinese chinese uu u bedelaya ama afkii kala jecesha marka soomaali badanna ganacsi waa ay u tagaan dabcan marka waxaaba dhici kartaba in mardhow soomaaliga iyo iyo chineska laysku turjumo laakiin waxaa cajiiba ma- mararka qaarkood eh, softwareada laiskuba hadlayn karo waxaa dhacda waxaad u wadamaa wax kala noqon karaa
marka waxaa laga yaabaa adoo rabay inaad dhahdo moolka igee inuu cisbitaalka ku geeyo oo dhici kartaa bal markana dhinacii heesaha jawharad iyo maxamed biike
mabakayo kujoogsiye jamashadu badhaadhiyo waxay tahay janno kale oo ku jecel adoo jecel aniguna aniguna jaleecada gestadiga jirtaabay indhaxaygu jiriya iga dhaari jiifkana qof jalan maseexde aniguna aniguna jaleecada gestadiga jirtaabay indhaxaygu jiriya jiifkana qof jalan maseexde badbaadjaadan bogga kuugu joojo jago waxaad kuu leedahay meelaan hortaa jire weli jaanta soo dhigin jago waxaad kuu leedahay meelaan hortaa jire weli jaanta soo dhigin wadnaxaa jalbeebtiyo jasisada codkaago qalbi kuu jaxaasmiyo niyad kuu jiljilcdaajaha kudhayaya
intaasina aynu kaga gudubno heeskii jawharadeyda iyo codkii fanaanka maxamed b k halkaad kala socotaan walaanta af soomaaliga v o a haatan kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha waa kan jamaal axmed cismaan oo inala soctiya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal aynu ku horreyna dhegaystayaal horyaalada kala gedisan ee qaaradda yurub qaarkeed kooxihii mar hore ay ku kala guulaysteen hase yeeshee dagaalka ugu adag wuxuu ka jiraa kooxaha champions leaga ciyaari doona sanadkan iyo sidoo kale kooxaha horyaalada kusii nagaan doona oo horyaaladooda heerka koowaad dheeli doona kulamo ayaa dhacay shalay naadiga arsenal oo xaaladeedu aysan sanadkan wanaagsanayn si ay jambionka u ciyaarto sanadka soo socda ayaa waxa ay martigelisay sunderland kulankaas wuxuu ahaa mid ay arsenal ay waajib ku tahay inay badiso haddii ay doonayso in ay naadiga kubadda cagta ee liverpool ku cidhiidhiso kaalinta afaraad si ay jambiyoonka ay sanadka soo socda ugu soo baxdo waxaana ay naadigaasi samaysay guul laba gool waxba ayayna kaga adkaatay naadiga sunderland xilyahan alex sanchez ayaa goolasha u dhaliyey sidoo kale mancity ayaa iyaduna dagaal arrinkaasi ugu jirta oo waxa ay ka adkaatay naadiga kubadda cagta west bromich albion oo saddex gool iyo gool ayay kaga adkaatay dhegaystayaal waxaa sidoo kale xusuusid mudan in naadiga chelsea ay goor horsii ku guulaystay horyaalka oo sagaashan dhibco ay hadda iska leedahay tottenham ayaa waxa ay iyadu la dheli doontaa naadiga leicester city maalinta brita iyadoo maanta southampton iyo manchester united ay dheeli doonaan waxaana dhegaystayaal naadiga chelsea ay tahay naadiga sagaashan dhibcood iska leh naadiga tottenham sideetan dhibcood ee iska leeda manchester city toddobaatan iyo saddex dhibcood ee iska leeda liverpool toddobaatan iyo saddex dhibcood ee iska leeda arsenal toddobaatan iyo laba dhibcood ayay iska leedahay haddii aanu dhegaystayaal kulamada u harsan kooxahaasi aan idin dulmarno liverpool waxa ay la dheeli doontaa naadiga middlesbra watford mancity ay la dheeli doontaa arsenalna everton ayay la dheeli doontaa haddii naadiga kubadda cagta liverpool ay badiso waxay noqon doontaa naadi usoo gudbay jambionka sanadkaas u socda ciyaarto oo arsenalna haddii ay soo badiso taasi ay wax micno u samayn doonin arsenal rajadeedu waxay ku xidhan tahay in naadiga kubadda cagta ee liverpool laga badiyo iyadana ay soo badiso sidaas si la mid ahna manchester city xaaladeedu waxa ay tahay in iyadu bareejo ay gasho taasi waxay noqon doontaa mid horyaalka ay champions leaga sanadkaas u socda ciyaarto dhinacayo dalka sbain haddii aynu eegno kulan ayaa dhici doona maanta naadiga saltavigo waxay la dheli doontaa naadiga real madrid kulankaasi oo naadiga real madrid baaqi u ahaa ayaa waxa ay naadigaasi doonaysaa in ay ka faa'iidaysato haddii ay badisana waxay noqon doontaa naadi horyaalka la wareega oo hadda ay isku dhibco yihiin naadiga barcelona isla mar ahaantaasina ay isla leeyihiin siddeetan iyo toddoba dhibcood waxaana naadiga kubadda cagta ee real madrid kulankaasi u yahay kulankii baaqi oo u ahaa dhegaystayaal tani kulan dambe nabadgeliyo
halkaad nagala socotaana dhegaystayaal waa v o a washington ciyaarahana jamaal axmed cismaan ayaa nala socodsiinayay waana barnaamijkii dhallinyarada maanta xuseen oo dhinacayga fadhiyo bal aan weydiiyo qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa mahadsanid falastiin kadib markii shaaca laga qaaday qoraal uu qoray madaxii hore ee f b i-da james comi kaasi oo uu ku sheegay in madaxweyne donald trump uu ka codsaday inuu faraha ka qaado dembi baarista ku socota la taliyaha amniga qaranka ee xilka laga qaaday michael flen ayaa haddaba guddi ka tirsan koongareska maraykanku waxay codsadeen in qoraalka james comi oo faahfaahsan loo soo gudbiyo golaha guddidan oo ay u badan yihiin xubnaha xisbiga talada haya ee jamhuuriga ayaa qoraal u gudbiyey madaxa kumeelgaadhka ah ee f b i-da iyagoo ka codsaday in muddo toddobaad gudihiisa loo soo gudbiyo qoraalka comi uu qoray kadib markii uu aqalka cad kula kulmay madaxweyne donald trump wargeyska the new york times ayaa xalay warkan cusub shaaca ka qaaday iyaga oo sheegay in kulanka uu dhex maray trump iyo comi maalin uun kadib markii uu isxasilay generaal michael flen koox hubaysan oo uu ku jiro qof isa soo miidaamiyey ayaa gudaha u galay xarun warbaahineed oo ay dowladda afghanistan leedahay kuna taalla bariga dalkaasi weerarkan ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan laba qof waxaana ku dhaawacmay labaatan qof oo kale saraakiisha ammaanka ee afghanistan ayaa sheegay in ciidamada dowladdu ay ku guulaysteen in ay goobtaasi ka saaraan dableydii hubaysneed ee weerarka ku qabsatay weerarkan ayaa waxa uu ka dhacay magaalada jalaal abad kooxda taalibaan ayaa iyadu beenisay in iyagu weerarkaasi ay qaadeen mahadsaned xuseen oo noo dulmaraya qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa markana dhinacii heesaha haye xuseen maxaa noo heesaa waxaan u hayaa codkii fanaanka xasan aadan samatar iyo heeskiisii gargaara
hurtay kal xare orideyda iyo guurkeennu xaraago heestii gargaara codka macaan ee xasan aadan samatar ayaa gabagabo u ahayd idaacaddii dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan tan intaan mar kale dib ugu kulmi doono barnaamijkan oo kalena dhegaystayaal waxaannu idin leenahay nabadgelyo
Ablaagaygo dhan gaaridan ka xushay